arrimaha aan gobolka u joogno waa shirkii hore hadda ka hor aanu ku qabanay halkan waxaanu u nimid shantii kowdii bishii octoobar ilaa shantii shirkii aanu ku qabsanay magaaladan magaaladan ceel berde hadda waxaan joognaa degmada aato waan xal hooyanay haddana waxaan baabuur u saaranahay degmada yeed kadibna shirkayagii baan waxaan ku qabsanaynaa meesha la yidhaahdo ceel ceel berde shirki ballara oo aan ku dhisanaynay maxaanku idhahdaa maamulka ugu sameynay saddexda degmo marka horena waxaanu isla garan inaanan ka mid ahayn maamulkaas koonfur galbeed laga yegleelayo oo aanan anagu qayb ka ahayn ilaa ayuu ku saabsan yahay imaanshaha iyagu qorshihiina marka aad deegaanadaasi ku tagteen ama aada u tagaysaanba muxuu yahay
qorshaha iyagu waxa weeye inaanu maamul samayno ka madax bannaan maamulka koonfur galbeed saddexdan degmo oo maamulada soomaaliya oo dawladda dhexe hoostaga maamul ka mid ah waa tahay maamulka koonfur galbeed ayaa halkaasi ka dhisan maxaa ku doorateen inaad maamul madax bannaan samaysataan
may aankaasa halkaas maamulka koonfur galbeed halkan kama dhisna wuxuu ka dhisan yahay baydhabo waxa baydhabo ka socdana waxa aan talada lagu asaasay iyo ta hadda ay ku socoto baarlamaanka lagu xusho midna waa ku leenahay ma aha waxa baydhabo ka socdana dadka eel barde iyeed iyo aada tala kuma leh marka horta aankaasa anagu maamulka koonfur galbeed meelu ka dhisan yahay ma joogno meel aan wax ka dhisan la arag maamullo u gaara oo degmooyin guddoomiyaal degmo iyo maamul degmoyn ay u samaysay yihiin oo dawladda dhexe u samaysay xilliga abdullaahi yuusuf ilaa xilligaasna aan maamulkii maamul ka dambeeyaa iman maamul goboleedyada la dhisana aan wax kala a midna ku darsan ama ha jira kan koonfur galbeed laga dhisayo ama ha ahaada kan jubbaland laga dhisiyo xuduud ay laleeyihiin ama ha ahaada kan laga dhisi doono meesha la yidhaahdo iraan iyo shabeelle midna maamul degmooyin ka madax banaan baynu anagu joognaa oo hadda iyo kow bilow ah oo hadna inaan maamul u samayno waa tahay hadda iyagu wayba sheegtaanba koonfur galbeed in bakool iyagu ay hoos timaado oo maamulka koonfur galbeed uu ka mid yahay maxaa idinka idinku qasba inaad ka madax banaanaataan qorshihu waa ahaa marka hore dowladda federaalka ugu talagashay saddexdaad gobol oo shabeellada hoose iyo baiyo bakool in la isku dhiso laakiin taladii lagu dhisi lahaa maamul marka la dhisiyo waxaa asal u ah wadatashi iyo ishaam in lagu dhiso taladii iyo wadatashigai ishaamkii ayaanaan isla garan sida wax loo dhisayo waxa baydhabo ka socdana wax tala a kuma aanu yeelan marka mar haddaanaan tala ku yeelan waxaana anagu tala kulahayn kamid maahin haddaanu tala gaara samaysanaynaa oo annaga noo gaara markaanu talada iyada samaysano oo maamul sadeeda degmo u samaysano kadib aan waxaanu raadinaynaa ciddii aan kaga fahmi karno si federaalku uu macno u yeesho oo federaalkaasi ma ori karo inta ka hor inta ka horeysana waxaan samaysanaynaa maamul noo madax banaan oo ka madax banaan maamulada hadda ama lasoo asaasahayo ama asaaso ka madax banaan baanu hadda samaysanayna ma waxaa jira cabashooyin aad ka tabanaysaan maamulka uu madaxweynaha ka yahay shariif xasan
way soo dhaaftay xilliga cabashooyinka cabashooyinku waxay ku ekaayeen marka wax la asaasaya ayaan waxaanu dabacnay inaanu wadatashi yeelano inaanu maamulka laga dhisi doono baydhabo wax ku yeelano hadda way soo dhaaftay waan ku kala tagnay baarlamaankooda waa magacowdeen halkii sano oo madaxweynaha koonfur galbeed shariif xasan uu jiray baanu ka soo shaqaynay oo wadahadal badan ka gallay oo meelo badan ka fadhiisanay inaanu isla fahamno maadaama gobolka bakool ay ka tirsan yihin saddexdaan degmo bakoolna ay ka mid tahay maamulka koonfur galbeed laakiin hadda cabasho wax iyagu maaha way soo dhaafteenoo hadda waxaan maraynaa inaanu ka madax banaanaano oo aanan wax kulahayn waxa baydhaba ka socda waxna ku yeelan doonin